tuulada riba ee dhacda bariga ismaamulka wajeer ayaa waxaa ku nool dad aad u tiro badan tuuladani waxa ay dhisan tahay in ka badan labaatan sano bulshada xaafadaha qaar ee tuuladani waxa ay ku qabaan dhibaato dhanka biyaha ah iyadoo xaafadaha qaar biyogelintii la sameeyeyna ay gaarin dadka tuuladaasi ayaa waxay inta badan adeegsadaan waraha oo xilli roobaadka biyo galaan iyagoo dhowr kilomitirna ay biyaha ku soo qaadanayaan kareetooyin haddaba baahida tuulada biyahani ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyihii hore ee tuulada riba jiif cabdishakuur isagoona dowladda kauntiga wajeer ugu baaqay in tuuladani xaafadaheeda ay aad u ballaarteen bulshaduna ay xilligani bateen waxa uu ka codsaday dowladda kauntiga wajeer in biyogelin ballaaran lagu sameeyo tuuladani ani magacay waxaa la yidhaahdaa cabdishakuur sheekh xuseen ninka jiifka oo magaaladan jiifka u ahay oona bilaabay magaaladan ahay magaaladan waxaa la bilaabay sanadka markiis ahay sagaashan iyo afarti bisha todobaad taarikh todobo aan meeshaan horta dadka u soo dejinnoon bilaawnay ilaa al'aanana waa joognaa insha allahu tacaalaa magaalada waxay ku bilaabatay iyadoon wax biyoa laheen waxay ku bilaabatay ayadoo aad u nugul oo dad yar oo waxba aheen haddana magaalay noqotay waxoogahoo muctaadkeeda weli ma dhammaanin culays badanaa ka dhex jira culayskana waxaa u badan xagga biyaha baybo biyo ah oo noola soo jiidaa jiro faraj oo dadka cabbahaaya inta badan xaafadihii haddaay bateen oy weynaadeen oy kala fogaadeen meelo badan oy gaarinaa jira oo biyola'aan aho ooman oy biyihii gaarinaa jira codsi waxaan dhiibanaynaa oon kauntiga ka codsanaynaa wajeer in biyihii xaafadihii ay gaarin noola gaarsiiyo oo baybta noola fogeeyo oo meelihii oomanaha ahay biyaha la gaarsiiyaan codsanaynaa waxaa kaloo jira taangigan bohol tuwa aan dhahnaae qablada loo dukana xaggeed magaalada boholka ka jira taangigeeda koro biyaha siinaa magaalada inaas duleeloos daadinaa ood biyihii meel gaarsiinaynin ood biyihii dhulka hoostiisa ku daadin oos duleeshamay taasna waxaan codsanaynaa kauntig wax badan codsigaayna waa gaarsiinay waa barinay inay noolo hagaajiyo oo nagala bedelo mid fiican nogula hadiyaan aad u codsanaynaa dhanka kale jiif cabdishakuur ayaa ka hadlay in baahida dhanka korontada ah ee ka jirta tuuladaasi ay tahay mid aad u xoogaysanayso isagoona ugu baaqay xildhibaanka bariga ismaamulka wajeer in shacabka tuulada riba uu ka garab istaago sidii koronto ay ku gaari lahayd xaafadaha qaar iyo sidoo kale xarumaha waxbarashada sida dugsiga sare ee gabdhahu leeyihiin ee lagu magacaabo ribagal secondary school xagga korontadii koronto waa haysanaa alxamdulilah magaalada inteeda badan koronto waa haysataa laakiin waxaa jira xaafado saas oo kalaata oo fafogaaday oo dhul dhammaalo ah oo xaafado korontada gaarinaa jira satiimad aan lahayn waxaa ka mid ah dhulka hadda muhiimka ay korontada gaarin ribagal secondary school oo kalaata koronto ma haysata brimariga koronto ma haysta isbitaalka korontadiisa waa noof madarasada saas oo kalaata koronto ma haysata xaafado badan oon koronto lahaynaa jira marka waxaan codsanaynaa biyiga isti aan ka codsanaynaa in korontadii noola ballaariyo geedaheedii waa daadanahayaan geeda baaw ah oo aboor cun oo daadanaya ay noqdeen kuwan shamiitada hoon dhacaynin oo dhulka la suro hadda jira in noogala bedela satiimadani iskuulka secondariga iyo kambrimariga iyo madarasada iyo xaafadaha noola gaarsiiyey aan aad u codsanaynaa codsigaynana waxaa isku wajahan yahay xishimuha imbigas ku wajahan yahay kan horena countigas ku wajahan yahay wadooyin roobkan magas imaaday ka damba gurmay oo jajabay oo hallaabay oy baabuurta marayninaa jirta kuwa ayagayna ina noola hagaajiyaan codsanaynaa annaga codsigayna oo ku wajahan dowladda dhexe iyo dowladda hoose insha allahu tacaalaa codsigaynana in la yeela aan aaminsannahay maadaama annaga aan dahay dad xuduudka xiga oo culays walbaas ka soo kordhaca saasaan codsanaynaa dowladda kauntiga waa u mahad celinaynaa sida isbitaalka wax nagala qabata oo kalaata aadaan uga mahad celinaynaa waxaan uga mahad celinaynaa sidii ay noola qabata maxaa la yidhaahdaa dad ay nooga keento waxyaabo badan oo kauntiga noo qabataa jira waa u mahad celinaynaa inay noola soo gargaaraan rabnaa si kastaba ha noqotee shacabka tuuladani ayaa dowladda kauntiga iyo sidoo kale mudanaha bariga ismaamulka wajeer waxay ka codsadeen in baahiyaha korontada iyo biyaha tuuladaasi ka jiro ay wax ka qabtaan cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer